ku-xigeenka gudoomiyaha dowladda dhexe u fadhiya dhadhaab ahna kusimaha gudoomiyaha degmada dhadhaab kulow xaaji ayaa qaxootiga ugu baaqay inay nabadgelyada ku dadaalaan wuxuuna intaasi ku daray in ammaanku u yahay mas-uuliyad qof kasta saaran amnigeenna inaan fiirinno waan ku qasbannahay dad baa noo imaaday weli dad baa soo socdaa intaa soomaali iyo waddamaha dad kala imaadeen aa wada joogaa amnigeennana ma fiicna marka waxaan taxgelinayaa ummadda soomaaliyeed iyo kuwa kaleba inaan amni aan fiirsanno ileen meeshii aad ka soo tagteen hataa wadimihii aad ka soo tagteen waxaad ugu soo cararteen amni la-aan soo maheno soo marka waxaan ku qasbannahay inaan amni ku dadaalno meesha aan joognaba qasab maha inaad noqoto nin askari ah qasab maha inaad noqoto nin dowlad ka shaqeeyo waxa waxaa laga bilaabaa meesha aad joogto haddaad aragto qof amni qasaayo xil baa ku saaran mas-uul baa ku saaran inaad istaajiso mise inaad report keento waad ku qasban tahay ogow diintina saasay qabtaa master kuulow ayaa sheegay inay dowladdu u taagan tahay sugidda amniga guud ahaan dalka ani haddaan mitilaayo xafiiska madaxweyne waxaan ku qasbannahay inaan amni meeshii aan joogo inaan amnigeeda ayaan xil qaado ee haddaan wax ka qaban waayo ee maxaa lii keenay marka dee shaqadeed maxaa waayba soo marka soomaali weynta waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow meesha aad joogtaanba inaan amnigeenna fiirsanno ku-xigeenka guddoomiyaha amniga dhadhaab ayaa sheegay in dadka qaxootiga ay dhowaan ay ka bixi doonaan qaxootinimada dowladduna ay wado dadaal arrinkaas ku saabsan
mar dhow taariikh sideed bisha soo socoto waa refugee act waxa la dhahaayo ayaa implementation la samayn doonaa waxaan into xerooyinkii waxaa la dhahaa waad ka bixi doontaan movementkiina yacni free ay noqon doontaa dowladdu waxay ku qasban tahay inaad yacni dadkan kala deegaanka aad wada yacni aada ganacsi wada samaysataan aada isguursataan aada wada joogtaan waa aktigaas ay ku jirtaa soo marka laydinkuma cadaadinayo hadda kadib inteed u socotaa maxaad samaysaa waxaa laydinkuma qabsanayo maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab